wasaaradda horumarinta beeraha maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ku qabatay kulan looga hadlayay sidii xilli roobaadka loogu diyaargaroobi lahaa islamarkaana beeralayda ay uga faa'iidaysan lahaayeen kulanka ayaa waxaa kasoo qeybgalay madax ka socota maamulka somalilan wasiirada beeraha iyo daneeyayaasha beeraha ee ku nool magaalada hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha maamulka somalilan doctor aadan iyo agaasimaha qorsheynta wasaaradda beeraha maamulka somalilan cabdiqani galeyr ayaa ka waramaya ujeedka kulanka iyo qorshaha wasaaradda horumarinta beeraha maamulka
wixii noo qabsoomi waayey iyo waxa aynu doonayna inaynu muddada kale ku xigta aynu aynu wax ka qabano waa shirkaasi markaa inta badan intaasaan kaga wada hadalaa muhiimna wuu inoo yahay wuxuuna wax weyn ka taree wada shaqaynta in la isku soo dhawaado oo laga wada socdo kolba halkay wax marayaan si wada shaqayntu ay u hagaagto adeega aynu bulshada u qabanaynana aynu iskaga kaashano oo aynu mar walba halkii inaga liicsan aynu ka toosino sidaa daraaddeed shirkani aada iyo aad buu muhiim inoogu yahay waaynu kaga hadli doono arrimaha beeraha maadaama waktigii beeraha hadda loo diyaar garoobayo maadaama aynu nahay bahweyntii beeraha dhammaanteen oo aynu ka wada shaqayno dhinaca wax soo saarka runtii shirkeennan oo ku saabsanaan doono laba qodob dhinaca wasaaradda oo aan siin doono iyo dhinaca laftarkeeda daneeyayaasha ama bahweynta la shaqeysa wasaaradda horumarinta beeraha oo ah dadka ay wasaaradda runtii waxa weeyaan si fiican u wada shaqeeyaan taasoo aynu hadafka aynu leenahay uu yahay bal sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayn waktigan ama xilligan soo socda wax soo saar fiican inaynu ka gaadhno insha allahu biidn illahi kariim inagoo raacayna qorshaha saddexaad ee qaranka iyo qorshaha wasaaradda ay sanadka dejisay kulanka ayaa wax badan ka bedeli doona sidii loo hormarin lahaa wax soo saarka beeraha iyo ka faa'iidaysiga xilli roobaadka